bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada warkaa subaxnimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeenna subaxnimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah guddiga golaha doorashooyinka deegaanada maamul goboleedka puntland ayaa ku dhawaaqay natiijada rasmiga ah dadkii ugu soo baxay golaha deegaanka ee maamulkaasi madaxweynaha maamulka hirshabeelle wafdi uu hogaaminay ayaa gaaray deegaanka ah degmada moqokori ee gobolka hiiraan madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa isagoo kulan waxa uu kula qaatay degmada madow ee gobolkaasi jubbada hoose saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa maamulka jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa ku bogaadiyay guddiga doorashooyinka ee golaha deegaanada maamulkaasi sidee wanaagsan ay uga soo baxeen shaqooyinkii loo igmaday akhbaaraadka dibaddana kamaale hares ayaa wajahaysa culaysyo dhinaca xisbiga dimuqraadiga kadib markii boqolkiiba sagaashan heeday codadkii taageerada ahaa xisbigaasi uga baahnayd
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaad maqasheen waa qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal warkaasi oo dhammaystiran kusoo dhawaada guddiga doorashooyinkaha golaha deegaanka ee puntland ayaa ku dhawaaqay natiijada rasmiga golayaasha deegaankaasi ee saddexda degmo oo dhowaantan doorashooyinkeedu qofii coda la qabtay xildhibaan idinku soo baxay guddiga ayaa sheegay in doorashooyinku ay kusoo dhammaadeen si nabad ah islamarkaana ay ku dhawaaqeen rag iyagu ku matali doonaa saddexdan degmo golaha deegaanka ah ee maamulka puntland
bismillahi raxmaan raxiim caawa bishu tahay labaatan iyo lixda julaay waxaan rabnaa halkan inaan kaga dhawaaqno natiijada golayaasha deegaanka ee saddexda degmo garowe dhangarooyo iyo godob jiiraan si waafaqsan qodobka sideedaad farqada saliibiyo tobnaad ee xeerka guddiga doorashooyinka si waafaqsan qodobka kontonaad farqadiisa koowaad ee xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka waxaan ku dhawaaqaynaa golayaasha deegaanka ee ka soo baxay saddexdaa degmo si guud tirada codaysay saddexda degmo wada guud ahaan waa soddon iyo toddoba kun soddon iyo labo qof tirada ansaxday waa soddon iyo afar kun siddeed boqol toddobaatan iyo afar codadka xumaaday waa labo kun hal boqol konton iyo sideed waxaana ku soo baxay codadkaas ansaxay koob iyo siddeetan xildhibaan ee ka soo kala baxay saddexdaa degmo sida ay xisbiyadu u kala heleen codadka iyo kuraasta xisbiga kaah waxa uu helay codadka guud ahaan saddexda degmo labiyo toban kun hal boqol siddeetan iyo saddex cod xisbiga horseed waxa uu helay lix boqol lix kun toddoba boqol afartan iyo afar xisbiga sincad waxa uu helay shan kun afar boqol saddex iyo toban cod xisbi siyaasadeedka mideeye waxa uu helay saddex kun hal boqol siddeetan iyo saddex cod xisbi siyaasadeedka ifiye waxa uu helay laba kun hal boqol siddeetan iyo shan cod xisbi siyaasadeedka runcad waxa uu helay laba kun hal boqol soddon iyo toddoba cod xisbi siyaasadeedka mustaqbal waxa uu helay kun shan boqol iyo konton cod xisbi siyaasadeedka shaqaalaha waxa uu helay kun afar boqol toddobaatan iyo sagaal cod codadka xisbiyadu ay kala heleen waxay u gooyeen kuraas xildhibaano ah xisbi kasta ka ah labaatan iyo sideed xildhibaan horseed ama xisbiyasadeedka horseed waxa uu helay toddobiyo toban kursi sincad waxa uu sidoo kale helay saddex iyo toban kursi mideeye waxa uu helay toban kursi ifiye waxa uu helay afar kursi runcad waxa uu helay afar kursi mustaqbal waxa uu helay laba kursi halka xisbiga shaqaalaha uu helay ee saddex kursi kuraasta guud ahaan rag iyo dumar ama lab iyo dhadig toddobaatan iyo kow kuraasta saddexda degmo ee soo baxay waa rag halka dumarku ay yihiin toban xildhibaan oo ka soo baxay saddexda degmo intaas waa xogta guud ee ku saabsan siday kuraasta u kala heleen xisbiyada siyaasaddu saddexda degmo guud ahaan iyo wadarta codadka guud ahaan kuwa ansaxay iyo kuwa xumaaday liisaska xildhibaanada soo baxay saxafadan iyaga la wadaagi doonaa
madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo isagu gaaray degmada afmadow kadib markii safar dhulka ah uu uga tegay magaalada kismaayo uuna kuwa gaaray degmadaasi ayaa kulamo la qaatay odayaashii waxgaradkii siyaasiyiinta ah ee dadka dhallinyarada ah ee maamulka degmada afmadow isagoona kala hadlay arrimaha amniga sidoo kale caafimaadka waxbarashada iyo baahiyaha ka jira degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose madaxweynaha ayaa ka tegay magaalada kismaayo isagoona safar dhulka ah ku tegay degmadaasi ayaa waxa uu sheegay in ciidanka maamulka jubbaland ay kuwa dowladda dhexe ee soomaaliya uga mahad celinayo dadaalkii ay xoogan ay ku bixiyeen sidii wadada dheer isku xirta kismaayo afmadow loo furi lahaa islamarkaana sidoo kale uu sheegay deegaanada badhaadhe iyo degmada kismaayo ciidanku ay ku holanyihiin sidii wadooyinkaasi loo furi lahaa madaxweyne ay la socdeen qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada maamulka jubbaland ay odayaashii dhaqanka siyaasiyiinta ee waxgaradka degmada kala hadlay sidii amniga looga wada shaqeyn islamarkaana meel looga soo wadeejeysan lahaa si madaxuu yiri dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab madaxweyneha ayaa sidoo kale waxa uu safarro ku tegay deegaano hoos yimaada degmada afmado ee gobolka jubbada hoose waxaana sidoo kale uu sheegay inuu lasii wadi doono howlgalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa degmada muqukuri kulamo kula leh odayaasha ah iyo waxgaradka ah iyo dadka deegaanka ee degmadaasi madaxweyne cali guudlaaw xuseen oo isagu ku sugan degmadaasi ayaa kulamo la qaatay odayaasha dadka deegaanka isagoona kala hadlay horumarada maamulka hirshabeelle uu doonaya mashaariic inuu ka hirgeliyo degmada muqukuri ee gobolka hiiraan waxaana sidoo kale odayaasha iyo dadka deegaanka ugu baaqay inay qayb ka noqdaan dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed oo isagu ka hadlayay munaasabad lagu soo dhoweynaya madaxweyne cali guudlaawe ayaa waxa uu isagu yidhi
aad iyo aadaad u mahadsan tihiin maanta waa maalin farxadeed waa maalin soo dhoweyn madaxood hadlayso uu taagan yahay war waa isuu kaaya dambeeyaa qof qofaad u hadli doontiin waxaa kor loo sheegi lahay wixii hoos loo sheegi lahay waa laga wada hadli doonaa xaflado badan oo isdaba joogahaan qabsan doonnaa adinkana quruxdiinnii waa dhiman tahay annagana annagana jawaabdaynnii waa dhiman tahay waxa ama horay laydiigu qabtay ama haddaan laydii sido waxaa la yidhi weel ninka soo lisay aad og tahay ninka kuu keenay laguma abaaliyo dadku waa shaqaalo dowle kulli inta kale qof walba meeshii loo adeejiyey ka shaqaynaysay wixii amar lagu siiyey ka shaqaynaysay meeshaan gey wixii la yidhaahay geynaysay ayadana waa uga mahad celinaynaa laakiin ninkii weelka soo lisaayay oo muqokuri ha la geeye lahay waa ninkii degmada ka dhigay waa madaxweyne cali guudlaw degmadii oo meeshaan uga dhawaaqay ood ka codsateen waa soo ansixiyey golaha wasiirada u geey golaha baarlamaanka u geey kadibna dekareetow ku soo saaray maantana wuxuu rabaa inuu kormeero wuxuu u soo dhiibay inay ka fuleen waxa kaloo u wadaan asaa afkiisa ku sheegi doona laakiin ma ahan hadda waa la wada taagan yahay waa baraanburi doontiin waa gebyi doontiin waa shirki doontiin waxa way doontiin wax kasta oo qof kasta taqaano ama hadala ama ee dheela ama cayaara meeshan waa ku cayaari doontaa oo ilaahay aan wax loogu dhibay cadowgiinana waa iska difaaci doontiin waxaad og tihiin wuxuu yidhi ma moogid wax la soo maree masegadaada meelu yeel ama habrowsha mayr jiraa midba madaal umis waxaan ka wadaa waxaad soo marteen ma moogidiin intii yareedood hadda xub aheedeen oo ilaahay aad u tala saarateen ummaddii kaloo idiin soo maaragtay hiilidana ee idin garab istaagtay wixii maaragtay aad ku sugnaadeen waa ogtihiin magaaladu sidaad horay idii ahayd waa ogtihiin saad hadda ka dhigtoo haysiinna waa isla ognahay madaxweynuhuna waa arki doonaa haddii alla idmo iyo madaxda golaha wasiirada iyo maamulada la socdaa waa arki doonaa oo idii xigo guddoomiyaha gobolka hiiraan oo warka meeshaan ka sheegay macaanta badan aad iyo aadaad u mahadsan tihiin meeshaannu maanta waa soo dhoweyn waxaan la iloobi karin oo taariikhda gelaya soo dhowaynta maanta aad halkan ka samayseen ama maalmahan aad ku sii wadi doontiin maanta waa maalin wey waa maalin farxadeed waa maalin intay wax idigala dhexeeyaan oo wanaagga rabtaa oo ku farxi intay kalena allaha soo toosiyo meel kastay joogaan dadka deegaankan ka soo jeeda
madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed ayuu kaasi ahaa halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho akhbaaraadka dibaddana kamaal haris ayaa lagu wadaa in iyadu xisbiga dimuqraadiga ah ay ku matasho doorashooyinka madaxtinimada nofembar ka dhici doona dalkaasi maraykanka kadib markii madaxweynaha dalkaasi maraykanka joe biden uu ka haray doorashooyinkii madaxtinimada ee dalkaasi guud ahaana warkii subaxnimo idaacadda dalsan oo naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel